رمضان رمضان رمضان غيرني غيرني الله ما أحلى الصيام وليله والقدر يا لبهائها في الروعة
asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh waxaad ku soo dhowaataan dhegaystayaal darsiga kow iyo labaatanaad ee ka mid ah duruusta taxanaha ah ee min majaalisi ramadaan waxaana soo jeedinaya ashaykh mustafa salafi
يسري حثيثا هادفا للقمة فتغيروا وتفاءلوا وتقبلوا فرح الإله يسوق أهل الفرحة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم ومجالستيني إن أقوم قعد الري من مجالس رمضان وأنا مجلس كيني كوب إيا اللباتنات في هذا المجلس بإذن الله تعالى وحنولدنا شهر رمضان شهر المعارك والغزوات sidoo kale waxaan ka soo hadalnay bishii ramadaanu inay tahay shaaru lghazawaati waalmacaariki sidoo kale waktigan baa waxaa dhacay ghaswadii ama fadxigii loo yaqaano fadxu maka fadxu maka ibnulqayim raximah llahu tacaala wuxuu leeyahay huwa alfatxu lacdamu aladi acaza allahu bihi diinahu warasuulah fadxu maka waa fadxigii weynaa waa furashadii weyneed oo allah subxaanahu wa tacaala ugu gargaaray diintiisa u gargaaray rasuulkiisii u gargaaray wa jundahu wa xisbahu lamiin ilaahay ciidankiisa iyo xisbigiisii amiinka ahaa ilaahay u gargaaray wuxuu leeyay ibnulqayim raximahullah wastanqada bihi baladahu wa beytahu aladii jacalahu hudan lilcaalamiin maalintaasi waa maalinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala beydkiisii uu badbaadiyey oo gurigaas oo hudan lilcaalamiin ilaah uu ka yeelay uuna ka bahiray min aydi alkufaari almushrikiin waxaa laga bahiray oo laga badbaadiyey gacanta gaalada mushrikiinta ayuu leeyahay wa huwa alfadxu aladi istabshara bihi ahlu samaa waa fadxigii ay ku bishaaraysteen ahlu samaa wadakhala annaasu fi diin illahi afwaaja dadkuna diinkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay galeen ayagoo kooxa kooxa ayagoo mawjad mawjad u socdo wa ashraqa bihi wajhu lardi diyaa'an wabtilaaja dhulkana uu iftiimay marka fadxu maka waa maalin aad iyo aada u weyn waa maalin aad iyo aada muslimiinta agtooda ku qiimo badan waxaanu ognahay in gaalada mushrikiinta nabigeeni moxamed sala allahu calayh waaalih wasalama beledkii uu ku dhashay beledkii nabigeeni sala allahu calayh waaalihi wasalam uu ku noolaa in laga soo saaray oo dhibaato darteed loo geystay ayuu nebigu oga soo baxay iyo isaga iyo saxaabadiisa nebiga wuxuu ka maqnaa magaalada mako sideed acwaan buu ka maqnaa maalintii dambena ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu suurtageliyey sideedaas sano dhulkii shirkiga iyo gaalnimada lagu waday inay ku soo noqoto gacantii nebiyullaahi moxamed sala allahu calayh wacalaa aalihi wasalama shirkigii iyo gaalnimadiina laga dahiray sababta keentay ay dagaalka uu ku bilowday muxuu yahay waxaa la sheegaa nebiga sala allahu calayh waaalihi wasalama qabla bixatihi waxaa jiray laba qabiil khusaaca iyo banu bakr khusaaca iyo bani bakr qabiilka la yidhaahdo waxay ahaayeen laba qabiiloo isku sallidan oo dadka iska laaya oo aada iyo aada isu baabi'iya yacni ma jirto maalin ilaa waxaa dhici jirtay in uun la dilo reer bani khusaaca maalin dambe reer banu bakr sidaa lagu dhammeeyo markuu ilaahay subxaanahu wa tacaala uu soo diray nebiyullaahi moxamed islaamkiina uu yimi nimankaa dagaalkoodii waxaa mashquuliyey ee u suurtagelin waayey shuqulkii ay ku mashquuleen nebigeeni sala allahu calayh waaali wasalama maxaa yeelay cadaawadii ka dhaxaysay waxay ku iloobeen nebiyullaahi maxamed soo bixitaankiisii oo ay dhammaantoodiiba dagaal ay kula jireen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh markay dhacday sulxulxudaybiya markay dhacday ayaa waxaa ka mid ahaa bunuudii ama heshiisyadii nebiga uu la galay mushrikiinta waxaa ka mid ahaa quraysh qabiil alla qabiilkii ay gacansaar la yeelato xilfi ay la yeelato in qabiilkaasi loo badbaadiyo faraha looga qaado sidoo kale nebiyullaahi moxamedna qabiil alla qabiilkay xilfi la yeeshaanna ayaduna sidaasi loogu daayo nimankaa khusaacana waxay galeen caqdigii iyo xilfigii nebiyullaahi maxamed bay galeen nimanka banu bakrina waxay galeen quraysh xilfigoodii ayay galeen markii yacni meeshaasi fursad ay heleen taqriiban intaasoo sannadood heshiis nebigeeni uu ku galay inaan dagaal la qaadin waxaa meeshaa fursad helay banu bakr iyo khusaaca oo colaad hore isu qabay ayaa waxay damceen inay colaadii soo celiyaan gaar ahaan colaadii waxaa soo celiyey banu bakr ninka la yidhaahdo nawfal ibnu mucaawiya diili ayaa wuxuu sameeyey koox buu soo kaxaystay khusaaco ayuu habeen kedis ugu yimid halkaasuu ku baabi'iyey waxaana garab ku siiyey quraysh ayaa garab ku siisay meeshaasina dhibaato weyn ay ka geysteen markaasaa raggii khusaaco ahayd dhibaatadii waxay la gaadhay in raggoodii aada iyo aada loo laayo sababtoo kadis baa loogu yimid dagaalkii waxay keentay inay xaramkii ilaahay subxaanahu wa tacaala ay megan galaan ay galaan intaas laguma sii daynin dhibaato layaa la gaarsiiyey nimankii waa la laayay aada iyo aada iyo aad baa loo baabi'iyey ugu dambayntii waxaa soo cararay megangal bay galeen waxaa soo degdegay camr bnu salim alkhusaaci ninka la yidhaahdo ayaa waxa weeyaan aada u soo cararay wuxuu u yimid nabigeeni moxamed sal allau alay ali wasalam asagoo madiine jooga asagoo masaajidka fadhiya saxaabadana dhex fadhiya markaasuu gabay dheer meeshaa soo jeediyey waxaa ka mid ahaa yaa rabbi inii naashidun muxammada xilfa abina wa abiihi atlada yacni gabay aada u dheer ou leeyahay rabbiyow waxaan nebi maxamed weydiisanaynaa xilfigii aan galay waana la laayay waana la baabi'iyey hadal dheer buu galay markaasuu nebigu wuxu sal alla alay ali wasalama nusirta yaa camr bna salama camr bna salamow waa lagu gargaaray waanu ku gurma doonaa maadaama quraysh ballankii iyo xadigii ay ka baxday annaguna insha allahu tacaala garab ayaan ku siin doonaa intaa kadib abu sufyaanoo nin aada u caqli badna ahaa ayaa wuxuu is yidhi maadaama aad ballantii buriseen aad dhibaato geysateen armuu nebi maxamed weerar idinku soo qaada markaasuu abu sufyaan wuxuu yimi madiinatu rasuulillahi sal allau alay ali wasalam asagoo raba inuu ballankii iyo heshiiskii cusboonaysiiyo nebigiibuu u yimid xagga iyo xagga ayuu ka maray nebiga waa ka diiday sala allahu calayh waaali wasalama ballankiina waa aad buriseen waxaad sugaysaan waa dagaal buu yidhi sala allahu calayh waaali wasalama abuu sufyaan waa quustay maka ayuu ku laabtay asagoo baqdin qaba isla markiiba nebiga sala allahu calayh waaali wasalama wuxuu diyaariyey ciidan kiisa ayuu diyaariyey wuxuuna u sheegay inay maka ku duuli doonaan warkiina hoos loo dhigo oo oo aan la muujinin si magaaladii mako ayagoo khaflo ah looga duldhaxo markaasuu nabigeeni sala allahu calayh waaali wasalama ciidankii diyaariyey bishu markay ayd ramadaan tobanka ramadaan sanadkii sideedaad hijiriyada nabiga sala allahu calayh waaali wasalama wuxuu ka dhaqaaqay madiino wuxuuna u dhaqaaqay maka salawaatullaahi wasalaamuhu calayh asagoo wato ciidan gaaraya toban koon isagoo gaaraya saxaabadiisa ka mid a salawaatullaahi wasalaamuhu calayh magaalada madiina waxau khaliif uga dhigay abaarum alghifaari radia allahu tacaala canhu ninkaasu ayuu khaliif uga dhigay magaalada madiina markaasuu nabigeeni dhaqaaqay salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh markuu nabigeeni uu gaaray juxfa ama meel meelahaasi ka agdhow wuxuu nabiga la kulmay adeerkiisa cabaas ibnu mutalib asagoo maka ka soo tegay madiino u soo socda ciyaalkiisii reerkiisii soo kaxaystay asagoo muhaajir ila llahi wa rasuulihi iyo halkaa ku kulmeen cabaas halkaas wuxuu ka raacay nabiyullaahi muxamed sala allahu calayhi waaalihi wasalam kadib nabigeeni sala allahu alay waali wasalama socodkiisii buu soo watay siirkiisii buu ku soo socday ilaa uu ka gaaray meesha la yidhaahdo kadiid halkaasuu ku yara nastay cabaar yar uu meeshaa joogeen ay ku yara nasteen uma intaa kadib haddana nabigeeni sal alla alay waali wasalama socodkiisii buu u waday ilaa uu ka degay meesha la yidhaahdo maru dhahraan ilaa uu ka degay ama waadiga loo yaqaano waadi faatima halkaasu wuxuu degay goor cisho ah salawaatu ullaahi wasalaamu calayh wa sala allahu calayh waaalihi wasalama halkaasuu degay ciidankiisiina uu halkaasuu ku nidaamiyey wuxuu ciidankii amray waana meel maka u dhowee wuxuu ciidankii amray in ay dhammaantoodba ay dab ay shidaan yacni dabkiina waxaa arkaya dhammaan cadowgiibaa arkaya halkaasina argagax iyo qawf baa ka gelaya markaasuu wuxuu amray dabkii in la shido dabkii waxaa la shiday toban kun oo dab ayaa la shiday salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh nabigeenina sala allahu calayh waaalihi wasalama meel gaar buu galay waxaana la joogay cumar bnu khataabin ayaa la joogay sala allahu calayh waaalihi wasalam abu sufyaan oo cabsi qaba oo nin aad u dareen badan ah ayaa wuxuu ka soo baxay mako wuu soo socday ilaa mar dambe meelahaas uu soo warwareegay waxaa la socday xakiim ibnu xisaam iyo budayl ibnu warqaa ayagoo taxasus ku samaynaya talow nebi moxamed xaaladiisii armuu weerar idinku soo qaadaa ilaahayna subxaanahu wa tacaala fadligiisii wuxuu ilaahay ka indha tiray maqalkoodii ka baabi'iyey quraysh akhbaartiina waxba ma soo gaarin waxay ka war heleen keliya nebi moxamed oo hareereeyey oo meeshaa degay salawaatullaahi wasalaamu calayh abuu sufyaan wuu soo baxay asagoo taxasusaya markaasuu wuxuu arkay dab shidan buu arkay markaasuu wuxuu yidhi war waa maxay dabkaan meeshaa ka shidan cabaas ibnu cabdilmutalib asaga laftirkiisa markuu soo laabtay wuxuu kaxaystay baqashii nabigeeni sala allahu calayh waaalih wasalama asagoo raba meeshaasi inuu ilaaliyo oo wax dhaqdhaqaaqooda u ilaaliyo wuxuu ka soo kor dhacay abuu sufyaan oo su-aashaa weydiinaya war dabkan waa maxay codkiisuu ku soo baxay cabaas ibnu cabdilmutalib wuxuu aaday abuu sufyaan buu aaday markaasuu gacanta ku soo dhegay war wuxuu yidhi dabkaas aa ujeedo waa muxamed sala allahu calayh waali wasalama iyo ciidankiisa weeye intay goori goor tahay naftaada badbaadso war naftaada badbaadso gacanta haddii lagu dhigo waa lagu dilayaa oo maxaan sameeyaa buu yidhi hadda intay goori goor tahay orad u tag nebi maxamed hadda soo islaam buu yidhi raggii kale way ka laabteen abuu sufyaan wuxuu soo raacay cabaas buu soo raacay markaasu wuxuu u keenay nabiyullaahi moxamed sala allahu calayh waaalih wasalama ayuu u keenay cumar bnu khadaab oo nabiga waardiyeynaya ayaa wuxuu yidhi yahwe waxa soo socda markaasuu yidhi cabaas waa aniga markaasuu wuxuu arkay abuu sufyaan buu arkay wuxuu damca meesha inuu ku dilo markaasuu soo cararay cabaas nebi maxamed u keenay abuu sufyaan radia allahu tacaala canhu wa ardaah markaasina gaal buu ahaa wakhtiyadaasina ayuu soo islaamay markaasuu nebi markuu soo galay cumar baa ka soo dababaxay oo wuxuu yidhi yaa rasuula allah ninkaanu wuxuu noo yimid isagoo ammaan wadan buu noo yimid fursad baynu haysanaa qoorta aan goyno calaa kulli xaalin nebigu waa iska daayey wuxuuna ugu yeehay islaamkiibuu ugu yeehay abuu sufyaan halkaa ayuu ku islaamay radia allahu tacaala canhu wa ardaahu halkaa ayuu ku islaamay kadib nabigeeni sala allahu calayh waaalihi wasalama wuxuu sameeyey ciidankii ayuu katiiba katiiba ka dhigay sala allahu calayh waaalihi wasalama ciidankii ayuu katiiba katiibay guuto guuto raxan raxan buu ka dhigay wuxuu ku yidhi cabaas wuxuu ku yidhi halkaan ku xabis abuu sufyaan si uu u arko awooddii muslimiinta markaasaa abu sufyaan wuxuu yidhi waxaa soo marayay koox baa soo maraysay markaasaan leeyahay kunuu maxay yihiin markaasaa waxaan leeyahay waa waa reer hebel kuwaana maxay yihiin waa reer hebel kuwaana maxay leeyihin waa reer hebel abu sufyaan ciidankii faraha badnaa markuu arkay ciidankaasina ilaahay baaba subxaanahu wa tacaala badiyey acyunulkufaar waxuu ka dhigay meeshii toban kun ka ka ahayd in kasii badan ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u tasawuriyey kadibna nabigeena sal alay wasalama waa uu dhaqaaqay asagoo ku socda maka isagoo ku socda abu sufyaan waa sii hor orday wuxuu galay reer maku u tegay wuu u sheegay wuxuu yidhi war waxaa idiin soo socdo ciidan baa soo socdo oo aadan awood u lahayn intay goori goor tahay nin walibo fako nabigeenana sala allahu calayh waaalih wasalama cabaas baa wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah abu sufyaan waa nin jecel madaxtinimo waa in nin jecel in la waaweyneeyo yaa rasuul allah si islaamku ugu xasilo yacni abu sufyaan wax u samee markaasuu nebigu wuxuu yidhi man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin ninkii gurigii abu sufyaan gala waa aamin ninkii kacbada galana waa aamin nabiga sala allahu calayh waaalih wasalama talooyinkaa buu bixiyey markaasuu abu sufyaan oo u yimid reer maku u soo galay waa uu la hadlay mar dambe yacni dood fara badan kadib wuxuu yidhi man dakhala daara abi sufyaan fa huwa aamin ninkii gurigii abu sufyaan gala waa aamin ninkii kacbada galana waa aamin dadku waxay noqdeen mid yacni gurigiisii ku ekaada iyo mid abu sufyaan gurigiisii gala iyo mid kacbadii gala meeshaa keliya ayaa lagu fakanaya nin nabiga sala allahu calayh waaalih wasalama ciidankiina ayuu kala diray dhinaca wuxuu ka geliyey khaalid ibnu waliid buu ka geliyey dhanka maysanada dhanka kale wuxuu ka geliyey zubayr ibnu cawaam rag kooxna dhinaca uu ka geliyey nabigeenina sala allahu calayh waalih wasalama sidaa ayay ku dhaqaaqeen ayagoo u socda maka ayagoo u socda kataa'ibkaasi nabiga sidaa sal alla ly slam wuxuu yidhi cid alla ciddi ila kulanta madaxa la guro khaalid wuxuu ku yidhi waxaa inoo ballana safa ayaa noo ballana xaggaasaan isugu tegaynaa zubayrna sidoo kale meel baa loo cayimay calankii nebigana sala allahu calayh waaalih wasalama ayaa loo dhiibay sidaasaa lagu kala dhaqaaqay khaalid ibn waliid radi allahu tacaala canhu ardaahu bartii uu ka dhaqaaqay badana saase lama kulmin raggiisii saxaabada laba ka mid ah ayaa waxay sameeyeen mukhaalafaad bay sameeyeen oo ciidankii laisku ogaa inay hal meel u socdaan laba nin baa gaar u baxay mid waxaa la yihahda karz ibnu jaabir baa la yihahda alfiri midka kale waxaa waaye khunays ibnu khaalid ibnu rabiicata labadaabaa gaar u baxay markay gaar u baxeenna ayagaasaa meeshaas lagu dilay labadaas saxaabi waxaana keentay mukhaalafada ay sameeyeen oo sharciga ayaa dhacday halkaas ay naftooda ku waayeen ciidanka intiisa kale waxba dhibaataa ma gaarin khaalid cid alla ciddii hortimaadana madaxa ayuu ka guray taqriiban waxaa la sheegaa laba iyo toban nin oo raggii mushrikiinta ka mid a ayuu meeshaa ku dilay wixii kalena way carareen nin walba waxa weeye waxuu ku cararay inuu magaaladii dib ugu noqdo ayay noqotay zubayr ibnu cawaamna isagu wax uu la kulmay dhibaata ma jiro bartii nebigaay ku ballameen ayuu tegay nabigeeni sala allahu calayh waaalihi wasalam wuxuu galay kacbadii ayuu galay maka ayuu galay sala allahu calayh waaalihi wasalama ayadoo ay ka muuqato ayadoo ay ka muuqato khuduuc iyo khushuuc salawaat ullaahi wasalaamu calayh markuu kacbadii galay sala allahu alayh waaalih wasalama waxau arkay saddex boqol iyo lixdan sanam oo kacbada dhex yaalla ayuu arkay salawaatullah beytkaa xawla albeyti ayuu ku arkay salawaat ullahi wasalaamu calayh halkaasuuna ku baabi'iyey sala allahu calayh waaalihi wasalama kadib nabigeena sal ly salama kacbadii ayuu galay asagoo khushuuc aad xataa culummada waxay yidhaahdaan garkiisa inta madaxa soo raariciyey garkiisa timaha waxay soo gaarayeen raxligii u saara ayay soo gaarayeen salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh markaasaa isagoo ilaahay u mahad celinaya bakadii ku soo celiyey shirkigii baabi'iyey towxiidkii ilaahay kor u qaaday waana sharaf aad iyo aad u weyni badan waa qiimo weyn ay muslimiinta uga fadhidaa markaasaa waxaa dhacday nabiga sal ly wasalama meeshii lagu ballamay ayaa laisugu tegay dadkiina waa u khudbad akriyey waxay yidhaahdeen maxaad maanta nagu samaynaysaa maxaan kaa filanaynaa seedna yeeli doontaa nabigeenni sal alla alay wasalama hadalkiisa wuxuu ahaa laa tadriiba calaykum alyowm yakfir allahu lakum wa huwa arxamu araaximiin idhabuu fa antum tulaqaa wax alla wixii dhibaatada u geystay raggii magaalada ka soo saaray nabiga waxay keentay inuu iska cafiyo oo yidhaahdo guryihiinna iska aada maanta waa laydin cafiye salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh kadib mafaatiixdii beydka ayuu nabigeenii soo qaaday sala allahu calayh waali wasalama meeshii buu galay laba rakcadood buu ku tukaday salaadii markii la gaarayna bilaal ayuu nabiga amar wuxuu ku siiyey inuu addimo kacbada korkeeda inuu ka addimo salawaat ullaahi wasalaamuhu calayh bilaal baa yimi oo halkaa ka addimay allahu akbar allahu akbar allahu akbar allahu akbar ashhad أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله توحيدك أيا وحو كغيلي وحو كدواقي كعبة كركيد مكوضة نواقي مشركين تي إلهي با سبحانه وتعالى هل كبابي شركين توحيد بو إلهي سبحانه وتعالى إلهي وبدلي كعبدي ونكسنين إلهي الكاس أيكو كرامي وحاجري لمن آت فسقاؤها mujrimiin u ahaa nebiga dadkii intoodii badan waa cafiyey iska taga baa laga yidhi ilaa dad koox yar maahee maxaa yeelay liannahum xaarabu llaha wa xaarabu llaha wa xaarabu llaha intaasoo goor ayay dagaalo galeen oo dhibaatay galeen waxaa ku jiray qaar ka mida inta soo islaameen haddana ridoobay haddana nabigeeni cala sala caayay waxaa ka mid ahaa cabdulcusra bnulkhadal baa ka mid ahaa wuxuu ahaa nin aada u xun buu ahaa cikrima abijahl baa ka mid ahaa oo mar dhamba soo islaamay alxaaris ibnu nawfal baa ka mid ahaa calaa kulli xaalin raggaasi nabiga sala allahu calayh waali wasalama wuxuu amar ku bixiyey meel kasta ay joogaanba in lagu dilo ninka la leeyahay cabdulcusa khadal wuxuu sameeyey kacbad satrigeeda wuu qabsaday yuu ku dhegay isagoo meeshaasi la raba in la badbaadiyo markaas halkaasi madax looga gooyey salawaat ullaahi wasalaamu caleyh amarkiisiina ayuu ahaa amarkiisa ayaana nabiga ku amray sala allahu alayh waaalihi wa saxbihi wasalam walxamdu lilahi rabbi alcaalamiin ilaahayna beydkiisii halkaa ayuu ku daahiray gaal gaaladiina halkaasuu ilaahay ku baabi'iyey duruustaan ka qaadanayna waxay tahay fadxu makka sidaan hor usoo sheegnayba ilaahay subxaana wa tacaala muslimiinta ayagoon dhibaato badan uga bixin rag badan uga shesheydin dhibaato kusoo gaarin ayuu ilaahay subxaana wa tacaala u furay kacbadaasi ilaahay subxaana wa tacaala oo u furay duruusta waaweyn oo ka qaadanayna waxay tahay waxa weeye qofka muslimka ilaahay subxaana wa tacaala nasri iyo guul markuu siiyo waxaa loo baahan yahay inuu ilaahay aqoonsado inuusan takabur gelin sida nabigeeni sala allahu calayh waaalih wasalam u ahaa qoortiisii buu raariciyey asagoo leh idaa jaa nasru llahi waalfatx ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا أصبح إلى أغرنايا أي النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي كعبدي قالي ما أنت وحيس ويدين مدن dhulalkii muslimiinta gaala ayay gacmaha ugu jiraan araadi lmuslimiina tashtaki waxa weeye maalinba maalinta ka dambaysa gaalada waxay qabsanayaan dhulalkii muslimiinteeday qabsanayaan waxaan ognahay masraa rasuulillaahi sala allahu alayh waaalih wasalama waxay ku jirtaa qabdadii yahuudda ayay ku jirtaa nimankaa ayaa ku khamre cabaya nimankaa ayaa qurun ku samaynaya nimankaabaa ilaahay ku caynaya nimankaabaa nabigeenni ku caynaya salawaat ullaahi wasalaamu calayh marka waxaa loo baahan yahay dadka muslimiinta guud ahaanba meel kasta ay joogaanba waa inay dareensan yihiin in ay maqan tahay muqadasaadkooda inay maqan tahay gacanta cadowga ay ku jiraan noloshaa adduunyada wax qiimaha ay ku fadhido ma laha haddiiba muqadasaadka muslimiinta gaalada ay gacmahooda ay ku jiraan waa inaan u istaagnaa kayf nastanqidu araadi lmuslimiin sida loo badbaadin lahaa nin kasta oo muslima waa inuu maankiisii geliyaa maaha inaad ku fikirto keliya maxaad cuntaa oo maxaad cabtaa keliya ma aha noloshaadii keliya ma aha kasbigaaga iyo maxaa la ganacsigaaga keliya ha ka fiirin iyo carruurtaade waxaad fiirisaa muslimiinta muqadasaadkoodii xil baa kaa saaran nabiga sala allahu alayh waali wasalam wuxuu leeyahay man lam yaqz walam yuxadid nafsahu bilqasw maata miitatan jaahiliya ninkaan dagaalamin ilaahay subxana subxaana wa tacaala diinkiisa ku dagaalamin oo yacni niyaddaa uga sheekeen inuu dagaalamo waxa weeyaan wuxuu dhimanayaa miita jaahiliya midda kale qofka muslimka waa uu duloobaya oo sababtoo gaaladu waa dad aad iyo aad u xunxun muslimiinta aan wanaag la rabin muslimiinta khayr lama rabaan wanaag lama doonayaan waxay la rabaan musiiba ay la- ay la- ay la doonayaan waxa way in tamsaskum xasanatun tasuhum ilaah baa yidhi subxaana wa tacaala wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha marka maadaama ay saa yihiin waa inaynan gaaladaasi meel wa- uga soo wada jeesana annagoo dhulkeeni ilaashanayna annagoo diinteeni ilaashanayna annagoo nabigeeni sala allahu calayh waaalih wasalama dariiqiisa hayna allah wuxuu leey subxaana wa tacaala laqad kaana lakum fii rasuuli illahi uswatun xasana uswatun xasanatu liman kana yarju allah walyawma alaakhir wadakara allaha kasiira waad ogtihiin aayadaasu waxay ka hadlaysay dagaalkii axzaab markuu nabigeeni dagaalamay ayaa waxaa nal- nala farayaa laqad kaana lakum fii rasuula uswatun xasana nabiga kudayda baa laleeyahay oo waa maxay cadowga iska celiya in sha allahu tacaala muslimiinta meel kastay joogaanba waxaan ugu bishaaraynayaa fadxiga muslimiinta waa uu dhow yahay nabiga ayaa noogu bishaareeyey sala allahu calayh waaalih wasalam layablugana hada الدين ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين بعز عزيز أو بذل ذليل عزا يعز الله به الإسلام وذلا يذل الله به الكفر marka insha allahu tacaala bishaaraadkaas baan haysanaa nabigeeni baa noogu bishaareeyey iyo fatxu roma nabigeeni sala allahu calayh waaalih wasalama xadiidka cabdullahi bn camr bn caas ood garanaysaan sheikhulalbani uu ku saxiix saxiixada oo aad nooga hadlay insha allahu tacaala bishaaradaas ayaa noo taalla shacabka muslimkan waxaa layna dhammaantiinba u istaaga diintiina u istaaga wadankiina u istaaga shareecadiina u istaaga nabigiini u istaaga allahuma ansur lislaam walmuslimiin allahuma ansur lislaam walmuslimiin واخذل الكفرة والملحدين اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين اللهم اجعلهم وأموالهم غنيمة للمسلمين اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا يا رب العالمين يا رب العالمين أقول قولي هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم